boqorkii lahayd dhagaha dameerka sheeko soomaali waxaa qoray ismaaciil daahir beri hore waxaa jiri jiray boqor kaasoo lahaa dhega balaqsan oo u qayb eg dhagaha dameerka boqorka wuxuu aad uga xishoonaya dhegihiisa badnaa wuxuuna dabooli jiray markuu joogo meel la iskugu imaado sidaas darteeda dadka tuulada looma ogoleen inay ogaadaan sirtiisa qofkii keli ah oo weligii arkay dhagaha boqorka wuxuu ahaa timajarihiisa